suurat lbayina madaniyatun waa qur-aankii madiina yani bacda alhijra soo degay hijrada kadib soo degay qaarkoodna waxay leeyihin makiyo waaye laakiin waxaa badan oo xoog badan inay madaniyo tahay suuraddan iyadana marka waxay ka hadlaysaa mar kale waxyigu ahmiyadda uu leeyahay xilligii nebiga lasoo saarayay dadku siday ahaayeen ayay aayaddu suuraddu ay ka warramaa baahida loo qabay waxyiga rasuulka sala allahu calayhi wasalam la siiyey waayo dadku labay ahaayeen ahlu kitaab kitaab bedelan haystay ahlu kitaab yahuud iyo nasaara oo kitaabkoodii ka bedelmay oo kitaabay bedeleen muxaraf ah oo khuraafaad ay ka buuxiyeen haysto iyo dadku waxay ahaayeen mid mushrig ah oo asnaamta caabudo oo wixii maanta ay nafsadiisu u muhato oo ay rabooto ilaah ka dhigto oo haddii uu doonana intu sidau kan u caabudayo intuu ka tago haddana mid kala samaysanayo ilaah kala samaysanayo dadku labadaa unbay ahayn mushrig hawadiisa caabudo oo maanta dhagax caabudayo berri godad caabudayo bahallada caabudayo jinniga caabudo iyo waxay ahaayeen ahlu kitaab kitaabkoodii taxriif intay taxriifiyeen kitaab bedelan markaa haysto labadaa qolaa adduunyada joogtay nebigaa lasoo diray salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi waxaa lala soo diray tub toosan ayaa lala soo diray kitaab marka axkaamtiisu toosan tahay ayaa lala soo diray marka alla wuxuu leeyahay bismi illaahi raxmaan marka saddexda suurad say isula socdaan arag iqra' waxyigii bay ku saabsanayd inaa anzalnaahu fii leylati lqadrina waqtigii waxyiga lasoo dejiyaa looga waramay iyo ahmiyadda aw lahaa tanna suuraddanina waxay ka waramaysaa baahidii waxyiga ay dadku u qabeen iskama soo degina baahi baa loo qabay aada u daran mar kastana qofku ilbiriqsi waxyiga kama maarmo qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim lam yakun ma aynan ahayn aladiina kuwii kafaruu kufriyey min ahlilkitaabi ahlu kitaab xaal ay yihiin waalmushrikiina mushrikiin xaal ay yihiin munfakiina kuwa ka reebtoonaado ma aynan ahayn can dalaalatihim baadidooda iyo kufriga ay ku jiraan kuwa ka joogsado oo ka reebtoonaado ka baxsanaado ma aynan ahayn xataa intii ta'tiyahum ay u imaanayso yacnii ay u timid albayinatu tii caddayd xujadii caddayd ilaa ay u timid rasuulun oo u yimid rasuul ilaa oo u yimid rasuulka oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday rasuulka oo yatluu aqrinaya suxufan suxuf waraaqo kutub kutubta oo mudaharatan la dahiray oo taxriif iyo baadi iyo qalad laga dahiray suxufta oo fiihaa dhexdeeda kutubun ay axkaamun axkaam ay tahay dhexdeeda axkaamta oo qayimatun mustaqiimatun toosan baahidii marka waxyigaa lagu bilaabay lam yakun maaynan ahayn aladiina kuwii kafaruu kufriyey min ahlilkitaabi xaal ay yihiin ahlu kitaab marka mintaani waa bayaaniyo waay kafaruudaas bay bayaaninaysaa kuwan gaalada la sheegaya yaa waaye ahlu kitaab iyo mushrikiin w suuradda marka maxaa laga qaadanayaa ahlu kitaabku inay gaalo yihiin yahuuddu waa gaalo kufaar nasaaradu kirishtanku waa gaalo kufaar ah qur-aankii saasuu tilmaamay waayo lam yakun aladiina kafaruu markii la yidhi aladiina kafaruu waxaa lagu fasiray yahuud iyo nasaaro iyo mushrikiin ayaa lagu fasiray marka dee yahuuddu waa mu'miniin in la yidhaha kufaar yani nasaaradu waa mu'miniin in la yidhaaha muslimiintu kulligood ahlu iimaan waaye adyaan samaawi bay wada haystaan yahuudiyadu waa xaq nasraaniyadu waa xaq islaamku waa xaq in la yidhaha waxaaso xaq ma wada noqon karaan islaamkaa xaqa waxa kasoo harana waa baatil qofkaan sidaa rumayninna islaamkiiba maba soo gelinba waayo islaamku macnihiisu waa maxay laa ilaha illa allahu muxamedun rasuulullah markaad leedahay waxaad ka beri noqonaysaa diin kasta oo islaamka kasoo hartay waynu qofka ka beri noqdaa suurtagal marka maahan inaad islaamkiina diin ka dhigato adyaan kalena waa saxan tahay inaad aaminsanaato waqtigan marka waxaad arkaysaa dad badan shirar badan oo la qabanayo oo adyaantii ayaa la mideynaa la leeyahay oo yahuudiyadii iyo nasraaniyadii islaamkii baa la midaynayaa de qofka muslimka oo calaa fidratihi ahe baadiye ku nooleen waxna qorin waxna aqrinin ma yeelayo maanta nacam qofka soomaaliga waxnan qorin waxna aan aqrinin haddii la yidhaha yahuudda iyo muslimiinta iyo kirishtankaa la midayna dhammaantoodna isku mid ay noqonayaan waxa uga horeeya uu kuleeyahay ma islaameen uu kuleeyahay nacam haddii aynan islaamin wuxuu kuleeyahay see loo midaynaya waxaa la yaableh marka dadka u fiirsada hadduu qofku dhumo ee ilaahay tawfiiqda ka qaada xataa cilmiga waxba uma taraayan waxaan ninkaa reer baadiyahe waxba aan aqoonin oo sidaa ka leeyahay dad culimo ah oo diin bartay oo waaweyn ayaa u sacyinaya ama ashariyiin ah ama yacnii dakaatira ah ayaa u sacyinaya arrintaa hadba shirar u qabanayo oo diimaha haysu haisku duceeyaan dhahaya oo qof gaala marku dhinto dhahayo qofkani oo kuwan marka yacni kuwan iyaga baabaayaalka la yihaha boobka iyo hadday dhintaan dhahayo ahlu janno waayo dad dhahaya islaam ayaa haddana diin shahaadaad diineed oo diin ay ku barteenayna wataan waa mushkila waxyaabaha ka daran dalalka islaamka qaarkood waxaa lagu arkay qof soo muslimtay oo gaal baadari ah ou qabay markii hore ee inta diintii fahamtay iyada iskeed usoo islaamtay ayaa maxkamad inta xukunto ayay celinaya naagti nacam ha loo celiyaa laleeyahay baadarigii nacam qaanuunka noocaas oo kalea muxuu taraana nacam dadku inay yacni waxaan marka baasha yacni xukunka iyo nidaamka dawliga in duqyaan lagu sameeyo qalad u ahay nacam nidaam dawliyo hadda waxaas sameynaya maxaa dhaa maa hadda yani marka laleeyahay yani afartan sano oo qofka yani dowlad la-aan yani hal habeenoo dowlad la-aan la noolaadaa ka roon ayaa ka daran afartan sano oo yani xaakim jaa-ira oo jiro xaakimka jaa-irkaa la sheegaya haddowba ansaxo atharkaas waa xaakim dadka maalkooda iyo naftooda jaa-ir ku awahay laakiin diintooda hadda aan dhibay dhib ku haynin laakiin mid aan lagaba islaami karin xaakim aan qofkii hadda xornimadiisa ku islaamo dhahaya maya waa waa lagu celinayaa baadarigaa loo celinayaa dhahaya wadamo badan oo wadamo muslimiinay sidaa ka dhacday waxaasoo kale marka yacni muxuu taraa marka taasi waxaa dhaanto dadku inay yacnii si kaleba hadday doonaan ama yacnii ha isdulmiyaane diintooda inay ka baxaana ugu dulmi badan oo ka dar ayaa ka daran ayb marka waxyaabahaas oo kalea marka caalamkii ka jiro oo weliba maxkamado dasaatiirteeda iyo dowladaheedu ay muslimnimo u qoran tahaa sameynaya waxaasoo kale nacam waxayna xujo ka dhiganayaan baadarigani waa ahlu waa diin samaawi oo haysta waa isaga laftiisa dhinacuu mu'min ka yahay lam yakun maaynan ahaanin aladiina kuwii kafaruu kufriyey min ahli lkitaabi ahlu kitaabka xaal ay yihiin kuwaa kufaarta ah wlmushrikiina mushrikiintii xaal ay yihiin munfakiina ma aynan ahayn kuwa ka tegaayo ka joogsanayo ay muntahiina kuwa ka joogsado oo ka reebtoonaado ma aynan ahayn maxaynan ka reebtoonaanaynin can idalaalati baadida iyo walkufri kuwa ka joogsado oo ka reebtoonaado ma aynan ahayn xataa intii taatiyahum ay atathum ilaa ay u timid albayinatu xujadii caddayd xujadaana maxay tahay rasuulun oo u yimid rasuul rasuulka oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday rasuulka oo yatluu aqrinaya suxufan kutub kutubta oo mudaharatan la dahiray oo maxaa laga dahiray qalad iyo gef iyo xumaan oo dhan ayb kutubta oo fiihaa dhexdeeda ay tahay kutubun ay axkaamun axkaam ay tahay kutub bimacnaa maktuub axkaam qoran ay tahay dhexdeeda axkaamtaas oo qayimatun mustaqiimatun toosan marka kutubunta dambe axkaam ayaa loo jeedaa mufasiriintu sidaasay leeyihiin wamaa tafaraqa aladiina uutuu lkitaaba ilaa min bacdi maa jaa-athum lbayina markay rusushii yimaadaan oo xaqii uu yimaado dilaaco shaki waxaan lahayn dadku inay kala baxayaan qof marka ahlu khayr oo khayrkaa raaco iyo midka soo horjeesto marka dadku inay kala baxaan oo ahlu xaq iyo ahlu baatil ay kala noqdaan waa waxa ilaahay rususha usoo dirayba nacam suuratu namlina waxaan kusoo marnay walaqad arsalnaa ilaa hamuuda akhaahum saalixan an icbudu llaha faidaa hum fariiqaani yakhtasimuun nebigu marka risaalo yani bicadii rasuulka dadkaa ku kala baxay awal dadku waa isgu wanaa waa isku dhex jiray marka isaga lasoo diray dadkii markaa xujadii baa ila oogantay dadkii marka way ku kala baxeen ayb ahlu kitaabkii laftiisiina waa kala baxay yani ahlu kitaabkii wuu kala baxay qolo iyagu marka dee nebigii raacday oo wixii kutubtoodii ugu qornaa markay arkeen in nabiyullaahi moxamed uu yahay axadka tilmaamaha iskale raacay nebi moxamed iyo kuwa diiday oo iyagoo og cilmi iyo ogaal ula ka tegay wamaa tafaraqa aladiina wamaa tafaraqa maynan kala tegin oo ma aynan kala bixin aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey ilaa min bacdi maa kolkii ka gadaale maahane jaa-athum ay u timid albayinatu xujadii caddayd markay u timid kadib unbay ahlu kitaabkii kuwii kitaabka la siiyey kala baxeen oy kala tageen mufasiriintu marka waxay leeyn ahlu kitaabku markii hore kuwoodii marka kitaabadoodii iyo haystayo toosnaa waxay ahaayeen nebi maxamed inuu jiro soo bixi doono arrintaa rumaysnaanteedu way ku kulansanaayeen markii ilaahay nebiga soo bixiyey ee lasoo saaray ayay iskhilaafeen fa aamana bihi bacduhum qaar way rumeeyeen wa kafara aakharuuna kuwo kalena way ku gaaloobeen xasadan xaasidnimo darteed iyo baqyi macnahaasaa marka yacni tanna ay tilmaamaysaa wamaa tafaraqa aladiina kuwii maynan kala tegin oo ma aynan kala bixin uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka ilaa min bacdi maa kol ilaa min bacdi maa jaa-athum markay u timid ka gadaale maahane maynan kala tegin ilaa min bacdi maa kolkii ka gadaale jaa-athum ay u timid albayinatu xujadii caddayd wamaa umiruu lama amrin oo lama farin ilaa liyacbuduu inay caabudaan maahe wax kale lama farin allaha alle mukhlisiina xaal ayin iyagoo u baraxtiraya lahu lilaahi alleh addiina cibaadada u baraxtiraya xunafaaa iyagoo iilanaya oo baatilka kasoo iilanayo wayuqiimuu inay oogaan maaha wax kale lama farin asalaata salaada wayu-tuu ay siiyaan azakaata zakadii wadalika kaagaasi diinu lqayimati diinu lkutubi kutubtii diinteedii weeyaan alqayimati toosnayd kutubtii toosnayd ee alle xaggiisa ka timid diintii ku taalay waayo taas ayb aayaddan iyadana marka aayad aada u weyn waayo qof kasta xaqiiqda waxa la faray xaqiiqdiisa ayay u tilmaamaysaa wamaa umiruu lama farin ilaa liyacbuduu inay caabudaan maaha wax kale lama amrin ahlu kitaabkaas mushrikiinta dadkoo dhan wax kale lama farin ilaa inay alla caabudaan mukhlisiina lahu ddiin xaalada u fiirso mukhlisiina waa xaalo xaaladana waxaa la yidhaahdaa waxaa weeyaan wasfun lisaaxibihaa qaydun licaamilihaa mukhlisiina caamilkeedu waa maxay yabud liyacbud llaha yacbuduudaas yaa caamil u ah marka macnuhu muxuu keenayaa markaas ay alla caabudayaan waa inay ikhlaas ku dheehan yihiin yani waa yani qeydku waxa uu yahay markay rabbi caabudayaan waa inay isaga u barax tiraan cibaadada oo aynan cid kale la caabudin walidalika ilaahay wuxuu leeyahay aan suuratu zumarna aan kusoo marnay alaa lilaahi diinu lkhaalisu ilaahay diin barax tiran baa u sugnaatay rabbi markaa cibaadadiisa ou ku faray ood gudanayso ma rabo inaad nebi la caabuddo malaa'ig inaad la caabuddana ma rabo jin inaad la caabuddana ma rabo cid kale inaad la caabuddo rabbi subxaanahu wa tacaala ma rabo sidaa daraaddeed marka way dadka qaarkoodna way ka suurtowdaa inay alla caabudaan laakiin aynan ikhlaas alle ku caabudin oo aynan rabbi cibaadadii u barax tirin qeyrkiis ay la caabudaan middaa ilaahay ma rabo subxaanahu wa tacaala tii nala amrayna middaa ma aha suuratu lancaamna waa kusoo marnay mushrikiinta dhaqankoodu wuxuu ahaa nadarka iyo meelaha markay joogaan iyo cibaadaadka qaarkood inay ilaahay iyo keyrkii wax isugu dari jireen wajacaluu lilahi mima dara'a min alxarhi walancaami nasiiba faqaaluu hada lilahi bizacmihim wahada lishurakaaina markay xajinayaanna waxay dhihi jireen labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak wamaa yu'minu akharuhum biاllaahi ilaa wahum mushrikuun waxaas ilaahay marka ma rabo cibaado markaad rabbi caabudeed keligiis inaad u saafi yeesho oodan cid kale la lamaaninin marka aayaddan in aada loo fahmo walidalika shuruudu laa ilaha illa allah waxaa ka mid ah alikhlaas ikhlaasku maxaa la yidhaha alikhlaasu almunaafi lishirki ikhlaasku muxuu anfinaya shirki marka cibaado aada shirki kula dhex jirto cid rabtaa ma laha cibaado aada shirki kula dhex jirtaa ilaahay kuma amrin mana raba middaa rabbi subxaanahu wa tacaala wamaa umiruu lama amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan unmaayo wax kale lama amrin allaha alle mukhlisiina xaalayihiin kuwi barax tiraya lahu lilaahi alle addiina u barax tiraya cibaadada xunafaa xaalayihiin kuwii iilanayo oo shirkiga kasoo iilanayo oo toosnaanta iyo tawxiidka usoo iilanayo wayuqiimuu wax kale lama amrinayo inay oogaan asalaata salaada ay oogaan wayu'tuu ay siiyaan azakaata zakadii ay siiyaan baa la amray wadalika kaagaasi diinu lqayimati diinu lkutubi kutubtii diintii diinteedii weeyaan kutubtii day alqayimati toosnayd alkutuba marka in lasoo qadaro fiican siyaaqaana marka tusaayo aayaadkii ka horreeyey in اldina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina fi naari jahannama khaalidiina fiiha in aladiina kuwii kafaruu kufriyey min ahli اlkitaabi ahlu kitaab xaal ay yihiin wاlmushrikiina mushrikiin xaal ay yihiin fii naari jahannama jahannamo naarteeda dhexdeeda ayay ahaanayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiiha jahannamo dhexdeeda ku waarayo ulaaika kuwaada hum iyaga unbaa sharu lbariyati uunka alle ou uumay kuwa ugu sharta badan weeyaan iyaga ah saddex shay baa halkan marka lagu tilmaamay oo ay leeyihiin gaalada ahlu kitaabka ee mushrikiinta shayga koowaad marka waxay tahay naaru jahannam inay gelayaan laba inay ku waarayaan xaqiiqda saddexaadna waxay tahay dadka ilaahay abuuray inay gaalada ugu shar badan yihiin saddexdaa shay buu rabbi aayadan ku tilmaamay ahlu kitaabkaa la hormariyey iyadoon ognahay inay mushrikiinta kasii liitaan mushrikiintaa labadooda sii shirki xun haddana ahlu kitaabkii buu rabbi hormariyey macnaha marka ku jiraa mufasiriintu waxay yidhaahdaan ahlu kitaabka ayagu cilmi ayagoo wax og ayay kufriyeen marka qofka wax og iyo qofka jaahilkaa isku mid maaha waxaa xun inaad adoo cilmi leh dhunto ayaa aada u xun marka iyaga saas baa marka loogu hormariyey in aladiina kuwa kafaruu kufriyey min ahli lkitaabi ahlu kitaab xaal ay yihiin waalmushrikiina mushrikiin ay yihiin fii naari jahannama jahannamo naarteeda dhexdeeda ayay ahaadeen yani ay ahaanayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiihaa naartaa jahannamo dhexdeeda ku waarayo ulaa-ika kuwaada hum iyaga unbaa sharulbariyati ah inta alla uu abuuray kuwa ugu sharta badan iyaga unbaa ah sharu waa afcalu tafdiil ay asharu lbariyati ay ka dhigan tahay albariya marka la yidhaahdana wax alla abuuray oo dhan waay laakiin beriyadu hadda halkan ogow ishkaal baa la keeni karaayo waxaa la dhihi karaa ee shayaadiinta iyo yaa daran kuwan ibliis iyo iyo yaa daran ahlu kitaabka ee mushrikiinta xataa ibliis ayaga maa ka shar badan ahlu kitaabka miyaa ka shar badan maya ujeedku sidaas ma aha oo waxaa weeyaan albariyatu hunaa albariyatu lmashhuuratu fi listicmaal waa midda isticmaalka carabiga markii la sheego maskaxda usoo degdegaysaa laga wadaa albariya marka la yidhaahna maskaxda waxaa usoo degdegaysa basharka dadka ee shayaadiin iyo ibliis usoo degdegi maayo maskaxda markaas ayb marka waxay leeyihiin marka taasaana marka macnaha hadda loo jeedaa basharka iyagaa ugu shar badan marka albariya marka laleeyahay asha ku jirta istiqraaqiyo waayo laakin waa istiqraaq curfi ah istiqraaqun curfiyun weeyaan waxa maskaxdaada markiiba usoo degdegayay caam ku tahay ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa sharu lbariyati makhluuqa alla abuuray ama basharka alla uu abuuray kuwa ugu sharta badan haddii dadkaa marka la yidhaha ayagaa dadka ugu fiican waa khatar mas'alo kaloo dadka qaar ay yidhaahdaan oo qatar ahaa jirto haddii qofku uu yidhaahdo gaalada iyo muslimiinta gaaladaa fiican arrintaa iyada waaba lagu gaaloobaa diinta waa looga baxan aduu hadhow waxaasan ka wadaa iyo kanaan ka wadaa iyo dheh haddaad doonto laakiin inaad tiraahdid yacni gaalada iyo muslimiinta ama yahuudda iyo muslimiinta yahuuddaa fiican dad dhahayaad arkee haddii aada u dhabo gashana wuxuu leeyahay muslimka waxbau iga qaatay waxba ima siiyo xaqii aan ku lahaa kama helo waxa unbuu sheega hadhowna marka taas in la yiraahdaa marka waxay ka dhigan tahay waa tasxiix la tasxiixinaayo madaahibta gaalada oo laga tasxiixinayo islaamka arrintaa iyadan ada laa ilaha illa allahu markaad leedahay waa inaadan marnaba madhab gaalo ama dariiq gaalada yacni kufriga inaadan marnaba sixin haddii marka kufrigii aada saxdo ood islaamnimadiiba kaga saxdo kufrigii aad waa saxan yahay aad tiraahdid adiga islaamnimadiisay ugu jireen marka haddii aad tiraa labadaba waa isla qaldan yihiin midkaanaana qalad yarna ay tahayna kaba daranba iyadana marka arrimaha afka ka batay dadka afkooda ka batay in layska ilaaliyo adiga islaamka uguma jirtid inay carabi wax ku siiso yacni inaad dalkooda ku noolaato islaamka uguma jirtid maxaa adiga yaad yani adiga maxaa dad korsaar kaaga dhigayna hadday maxaa imici kaa dhigayo hadday kuwaa toosnaadaanna waa toosnaana hadday xumaadaanna waa xumaanayaa adigii maxaa u leedahay sidaa marka waxyaabahaas in aad la ysaga ilaaliyo carabka ku batay weeyaan qolo walbaa dadkan muslimiinta ilaahay waajib bow saare waajibkooda ayaana nin walbaa la weydiinaa qiyaamaha adiga uun diinka ha uga bixin ayb ulaa-ika hum sharulbariya inaan la jeclaa karinna waa laga qaadan karaa waayo hadday khalqigii ayaga ugu xun yihiin wax ilaahay nacay oo shar ku sheegay qofku inuu isaga jeclaado buunbuuniyo macno u sameeyo sax ma ahan in aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati in aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha suusuuban ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa khayru lbariyati basharka kuwa ugu khayrka badan basharka kuwa ugu khayrka badan weeyaan iyaga ulaa-ika kuwaadaa hum iyagu khayrulbariyati waaye basharka kuwa ugu khayrka badan jazaauhum abaalmarintoodu cinda rabbihim rabbigood agtiisa loogu abaalmarinayo jannaatu cadnin negida jannadeeda waay tajrii xaal ay dureereyso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaale ay qulqulayaan ay dureerayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiihaa jannadaa dhexdeeda ku waaraya abaddan weligood radia allaahu alla wuu raalli noqday canhum iyaga xaggooda alla wuu ka raalli noqday wa raduu way raalli noqdeen iyaguna canhu alla xaggiisa way ka raalli noqdeen daalika xugunkaas yani inay ridaha alle helaan jannada ay galaan ay ku waaraan oo lagu waaro liman ayuu u sugnaaday kaasi daalika kaaga oo jannadaa la galo lagu waaro oo raalli ahaansho alla la helo liman ayaa iska leh khashiya ka cabsaday rabbahu rabbigii qofkii ka cabsaday ayaa xukunkaa isagaa marka iska leh suuradanna nabiga sala allahu calayhi wasalam ubay ibnu kacab ayuu wuxuu ku yidhi ina allaha tacaala amaranii alla wuxuu i amray an aqra'a calayka inaan korkaaga ku aqriyo lam yakun aladiina kafaruu ubay ibnu kacab uu saa ku yidhi alla wuxuu i amray inaan suuraddan kugu aqriyo markaasuu wuxuu yidhi wasamaanii ilaahay ma i magacaabay oo ubay ibnu kacab ku aqri miyuu ku yidhi ma i magacaabay qaala nacam buu yidhi nebiga haah rabbi waa kusoo magacaabay fa bakaa waa ooyeyba farxad darteed nacam marba haddii ilaahay saa u qiimeeyeyoo rabbi uu soo magacaabay manqabo aada iyo aada u weyn weeyaan suuradda lafteedana qiimi bay leedahay iyo fadli weyn baa ah xadiidka ugu sugan waayo haddii suuraddaas si gaar ahaaneed loo yidhi suuraddan ku aqri hebel suuraddu inay aada marka muhiimad weyn ay u leedahay ee muhiimaddana waxaa ku tusaya de ay leedahay waxa lagu bilaabayba oo ah baahida waxyiga loo qabo in markaa yacni suuradanna lagu tusay dadkuna inay ahaayeen maa beyna qof yacni dad dhunsan mid kitaabkiisii ka dhumay oo kitaabkii taxriifiyey kitaab bedelan ku dheggan iyo midaan diin iyo kitaab midna haysanin isugu jireen nebigii adduunyadii yimid sala allahu calayhi wasalam isagii uu dadkan marka hanuunintoodii ku dadaalay marka waxyigii nebiga la siiyey iyo rasuulkaba sala allahu calayhi wasalam qiimiga ay dunidan u lahaayeen ayuu rabbina tusayaa bilmunaasaba iyadana marka yacni mar haddii ahlu kitaab iyo la sheegay iyo xaalkooda iyo kufri inay ku jiraan oo sharulberiya rabbi uu leeyahay waqtigan hadda aan ku jirno waa bishaan hadda labiyo tobnaad bilaha iyagu tiriyaan bilahan qamarigaah bilahan waxaan ujeedaa shamsiga ah bisha labiyo tobnaad ay tahay wax badan oo kufriyaadkooday sameeyaan nimankan bishan aakhirkeeda shan iyo labaatanka bishan laga bilaabo ilaa iyo kowda bisha dambe janaayo laba ciidoodooy ayay sameeyaanoo ciiddii nabi ciisaa dhashay ay leeyihiinna way sameeyaan fil xaqiiqana nabiyullaahi ciisaa inuu dhashay bilahan xataa yacnii wax cad ma aha bal waxaa muuqato culimo badanna ay tilmaamaan bishan inuunanba dhalanin waayo bil oo rudabka geedaha timirta ay rudabka ku taallo iyo ayaa nabiyullaahi ciisaa uu dhashay wahuzii ilayki bijidci naklati tusaaqib calayki rudaban janiyan sida ay tusayso bilahana bilaha rudabka ma ahan bay leeyihiin marka iyagaa samaystay oo waqtigaasuu nabi ciise dhashay yidhi ku aadistay xiliyadan oo sanadka aakhirkiisa waxay sameeyaan marka ciidoodu laba baab bay ka kooban tahay waa ciid horta mubtadac ahoo bidca ah oo aan diintoodaba ku jirin koo midda labaadna waxay tahay ciid ay marka rabbi ku caayaan waay subxaanahu watacaala waayo kanaa-istay isugu tegayaan waxay ku heesayaan iyo waxay ku qaylinayaanba waxay tahay ilaaha ilmo dhalay waay ilaahay baa ilmo dhalayna da inay cay tahay oo weliba war weyn uu yahay de qur-aanka iyo xadiidtaba way sheegeen laqad ji'tum shay-an iddan takaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu اlardu watakhiru اljibaalu haddaa an dacow liraxmani walada qodobka kale waxay tahay shahawaad bilahan oo kale yacni waxaa weeya khamrigay aada u cabaan way tuntaan acyaadooda marka waa acyaad rabbi lagu caabudo maaha waa ciid rabbi lagu caayo laguna tunto way qof muslima marka uma banaana inuu qiimeeyo ciidahaas oo marka uu yidhaahdo habi new year oo kale inuu yidhaahdo yani habi new year dadku afkooda waa iskaga batay nacam sanad wanaagsan dad isdhahay arkay sanad wanaagsan acyaadan gaaladaa iyo chrismaska iyana aan yacnii qofkan ani waxaan ma aaminsani buu ku leeyahy laakiin waa iskaga qadarina asagaba wuxuu i yidhaahdaa ciidulfidriga marka la joogo ciid mubaaragow i dhahaa ee isaga madiinaa ka xiranta adiga soo addoon ilaahay ma tiido xalaal iyo xaaraan adigu ninay wax u kala soocan yihiin miyaadan ahayn inaga mushkiladana haysato waxay tahay ayagaba saasay sameeyaan yani kaniisada halkan yani wadamada muslimiinta haddii laga siiya maxay dhibe ayagaba masaajidayna siiyaan haddii ciidda loogu hambaleeya maxay dhibe ayagaba waa noogu hambaleeyaan hadda anagi iyagoo kale maan iska noqonaa waayihiin allah subxaanahu watacaala wuxuu yihi likulli ummatin jacalnaa mansakan hum naasikuuhu qolo walba ciid bay leedahay ciiddeeduna waxay ka tarjamtaa waxay aaminsan yihiin marka innaga maadaama aanan la aaminsanayn waxay aaminsan yihiin rabbina uu gaalo ku sheegay inaan innaga ugu hambaliyeyna ma aha cibaaduraxmaan allah wuxuu ku ammaanay inaynan ka qeyb gelin ciidaha gaalada waladiina laa yashhaduuna zuura waidaa maruu bilagwi maruu kiraaman ibnu cabaas wuxuu yidhi azuur waxaa laga wadaa acyaadu lmushrikiin sida khadiibulbaqdaadi uu ka wariyey suyuutina durulmanhuurka uu kusoo saaray ciidooda marka inaan laga qeyb gelinaa laysku ammaanay hadda qofka waxaa laga yaabaa inuu ilbaxnimo u arkaba nataale iyo sanad yacni new year iyo waxyaabaha inuu u arka wax markaa yacni ilbaxnimadu keenayso qofka aan baabkaas ku jirinna inuu iska yahay qof eber oo waxba aan la soconin iyay u haystaan ta kale dadkii muslimiinta laftooda waxaa kaley galayaan dembi kale qaar badan oo ka mida oo ah ciidahaas iyo sanadkaa cusub iyagoo qiimeynayo ayaa waxaa la leeyahay fanaaniin iyo meelo fogfog laga keensanaa ama lacag badan lagu bixinaa ama kuwa joogaa yacni hoteello iyo loo kireynaya halkaas baa marka lagu dhaqleynaya marka oo rag iyo dumar isdhex boodayaan oo markaa halkaasaa lagu faraxsan yahay hadday tii alla meeshaa kugu timaada ka waran maxaa tawaqucah ciid gaala ayaad weyneyneysaa macaasidaas baad haddana ku weyneyneysaa ad ku dhex jirtaa waxyaabaha marka in ilaahay looga cabsado dadka qaarkoodna waxay yidhaahdaan berisamaadkii saasaa jiri jirtay waxaana laga tuma jiray meel heblaaya lagu tuman jiray dadku waa fiicnaan xore iska ahaayeen yacni berisamaadba waxaa loo yaqaanaa fanaan inuu heeso bis miyaynan berisamaad adiga kuu noqon karin inaad cibaadada rabbigaa ku dhex jirto waxa rabbigaa uu necab yahayna ha ka fogaato yani waxaad moodaa marka ummaddan waxa waxyaabahan uu noo haystaa wax kale maaha ummad haddii marka ay ku badato bidco ay diin u noqoto bidco hadday diin u noqoto ummad oo dadka culummada u ahna ay bidcooyin uun mar walba diin uga yeelaan isla markaana ay dadkii madaxda ahaana ay noqdaan dad shahawaadkooda uun iska raaco iska tunto ay noqdaan weligeed muslimiinta markaasaa laga adkaa jiray oo cadowgooda ay gacanta ku dhigi jireen tataarku markay baqdaad iyo dimashiq iyo imaanayeen xaaladihii muarikiintu ay ka cabireen labadaas xaaladay ahayd dadkii waxaa diin u noqday bidcooyin ciido layska samaystay min annaga lafteenna mar dhow dadkeenna maxay samaynayeen in badan oo ka mid a ciidu ixtifaali lmawlid maalinka nebiga dhashay sal l slam cid u dirtay male nebigii ma samaynin saxaabadii ma samaynin ciid dheeraadaa laga dhigay kuwanna iyaguna nebi ciise maalinkau dhashay hadduu socdaan wixii marka aan iyo waxaan diin ahayn in diin laga dhigto koow qodob u hayn haddii marka sanadka cusub iyo waxyaabahana fanaaniin inta lasoo kiraysto ee halkaa marka layskaga tunto ee shahawaad iyo tumasho lagu jiro innaga lafteenna seen ku seen marka dhibaato uga baxaynaa dhibaato kama bixi karna tatarku markay meelaha qabsanayeen sidaasaa dadka diin u ahayd madaxduna heer waxay gaareen ibnulahir aljazari wuxuu sheegay taariikhdiisa alkaamilka wuxuu ku sheegay markii ay tataartu baqdaad dhexdeeda ka dagaalamayeen intay meel walba soo qabsadeen ay caasimadii yimaadeen markaas baa waxaa dhacday inay ninka boqorka markaa ama madaxda muslimiinta u ahaa haween u heeso oo yacni iyo meelaha intuu kasoo gatay bay u heesayeen magaaladiina dhinac marka cadow iyo tataara ka haysato isagana marka yacni gurigiisa iyo meeshiisii fanaaniin u heestaa u joogto dadkiina isagay wax ka sugayaan war waxaan cadowga maa naga qabtaan ay leeyihiin isagiina tumashow ku jiraa leebkii tataarta ayaa kusoo dhacay naag heesayso markaasay ku dhimatay isagii markaasu wuxuu yidhi dariishadahan noo xirxira ee noo wada bani aadamku haddii ou shahwaadku ay ka bataan ay ka bataan caqliga xataa waa ka tegaa iyadoo magaaladii dhinac laga haysto ayuu wuxuu leeyahay dariishadaha iyo albaabada noo xira tumashada noo wada mid walbaa si xunuu u dhintaa marka mid walbaa madaxdaas hadda muslimiinta ee iyagu mas-uuliyaad waaweyn iyadoo laga rabay gabay oo shahawaad iyo keliya un ku howlan waxaad arkay iyagoo si xun u dhimanayo marka dambe marka maalmahan yacni bilmunaasabay un hadda noogu timid in laga fogaado acyaadan ahlu kitaabka weliba gaar ahaan kirishtanka oo waqtigan aan joogno jiro iyo midka sanadka cusub maalmaha kale waxba younan idinkaga duwanaanin sidaasaa marka xaq iyo baatil meel islama gelayaan dadkan rabbi uu leeyahay ulaa-ika hum sharu lbariya waxay haystaan yaan lagu dayanin hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih